tababarkan waxa ayay kulan goobday dadka baayo gaarka qaba iyo qaybo shildhiban ee barakacayaalka ee ka noolaan deegaanka eeljaalle waqooyiga magaalada kismaayo yawey baa ku qayb galay maamulka deegaanka eeljaalle odayaalka dhaqanka deegaanka iyo xanukumida bulshada ujeedka tababarkay ahaaye ku horseedowka dhibaatooyinka hawajahow dadka baayo gaarka qaba iyo haandanyarta ee ka nool deegaanka eeljaalle iyo weliba sidii hambandhi ka lahaayeen walyaaboyo ambaahin si walanku gobda ankoreyntii xanukumida bulshadii qaybta ku haytii tababarka iyo weliba yosiede handhawaayana tababarku yoona sheegeen inuusa angata fursad muhiime muddo badanna meeshan waan joognay curyaamiin baan leenahay anaa ka mid a curyaamiinta indhahaan ebir ka ahay kuwa lugaha go-an baa jira kuwa oo indhahaba ebir ahoo gacmaha laga hayaa jira ani hadda waaba dhaqaaqaya iftiinkoo yar baan kusa socdaa toogaa ebir ma ogiye wasaaradaha saddexda sacuudiga carabiga iyo m b b iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska oo na soo booqdeenna aad iyo aad baan idinku mahad celinayna waa maalinta koowaad oo idinka mahadnaqayna aad noo imaatiin oo dhibaatadayna iyo dhibtana hayso aad nala aragtiin aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa waad ku mahadsantihiin saad noo soo ayeedeen waxaan u hadlayaa curyaamaha sida haweenka dadka baahida gaarka leh curyaanka wax badan oo u baahan yahay baaskiilka biraha hooyga waxaa jira biyaha naftirkeeda ma qaadan karaan waxay ku qaataan musqulaha inkastoo musqul loo keenay laakiin musqulo ma anficin oo may wada gaarin curyaamada weli wax badanaa ka dhiman waan u baahannahay musqulaha curyaamada ah ururka naafada ka tirsan oo meeshan ceel jaallawan ah waxaa jira naafada baahiy baahiyo fara badan bay leedahay waxaa ka mid ah biraha waxaa ka mid ah baaskiilka waxaa ka mid ah mootada waxaa ka mid ah dhagaha airfoonka oo dhagoolaha ah dadkaasoo dhan baahiyaha gaarka saasay u qabaan waxaa haddana jira naafo oo bareello ah ciyaal bareello meel iska yaalla oonan nooleen aanan dhimanin oo dadkii waayada ay hayaan marka sidaas weeye naafada markaa waxay u baahan tahay waxbarashana way u baahan tahay dhanka kale gudoomiyaha deegaanka eel jaale iyo ku-xigeenshi iyo faahfaahin kubiyeen baahiyoonka badan ee ku jira deegaanka waxaa waye mashruuca saaka ay noo keeneen oo dadkan axre eel jaale waa mudan yihiin sababtoo waa dad a b b ah waa dad dadka baraliska ee curyaanka aada ugu badan waa dad baahiyo badan qabo sababtoo ah waxaa weeyaan waa dad xoolaha lo kasoo dhamaatay lo baa kasoo dhamaatay marka saddex sana meeshan joogaan marka eeda badan waxbaa tarin lakiin qofka hadduu baahan yahay mar walbo macnaha uunan helin xaal waaro waa baahan yahay mar walba wuu baahan yahay waa iska a b b waay weli kama bixin marka dadka curyaanka e iyo dadka baraliska meeshan joogo oo qaarkood meeshana joogaan dad curyaan ilaa afar qof camala waa joogaan marka waa soo gaar waayey waa dad jijiifo oo micnaha fadhigood in loogu tago ah oo dhiikar baalka ay dhacan ku dhaco barales ah ma haystaan baalkii gaarigii lagu riixi jiray ama berihii lagu socon lahaa ma haystaan waxyaalo badan bay u baahan yihin marka dadkaas saaka aad baan ugu faraxsannahay micnaha ee saas oo kale weli nooma imaanin waxaan malaynaa curyaamada oo danaynayso markaas waa soo dhaweynaynaa saaka in badan waxaan ku sugannahay waqooyiga kismaayo gaar ahaan ceel jaallatuw saaka waxaan ugu soo booqday deegaanka ceel jaallatuw wasaaradda jubbaland dumarka iyo xuquuqda qoyska iyo hay-adda u n d b iyo boqortooyada sacuudiga bajad ay iska kaashanhayaan arrintaas ay u imaadeen ku uurkelinta iyo dadka waxa ka maqan ama dhibkooda ayaa saaka nagu soo booqday baahiyaha gaarka ah ayaguna annaguna in badan aan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay baahidaas oo xilligii loo baahnaa imaatay tababarkan iyo hagaaban gaawaday wasaaradda bilaanta ee dowlad goboleedka jubbaland ee laka goboday deegaanka ee lajaale iyo weliba usayaa kuwa walyaabo badan yuu ku faa'iidi doonaan qaybo shar duwan ee bulshada deegaanka